لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii riyaad saalixiin baabka soddon iyo labaad xadiidka abi hurayre ee ka hadlaayey saddexdii qof ee ku habashay dherarta ama iyagoo yaryar oo maradii yarta ahayd oo loo goglaayay ku sugan hadlay waxaan soo gaarnay jurayd markii la ibtileeyey isagoo hooyadiis inta la hadashay isagoo salaad ku jira uu u jawaabi diiday salaadaa sunno aheyd inuu markaa u jawaabo ayay ahayd inuu u jawaabo ayay ahayd waxaan soo gaarnay markaa iyagoo ilaahi weynaa subxaana wa tacaala uu ku karaameeyey carruurkii inuu hadloo caddeeyo inuusan dhalin markaasna dadkii dhunkoodeen oo isku masmasaxeen oo waqaalu ay yidhaahdeen nabnii laka waxaan kuu dhisaynaa sawmacataka mawlacaagii min dahabin dahabaan kaaga dhisaynaa qaala wuxuu uhi laa maya dahab ma rabo aciiduuhaa sawmacadii soo celiya min diinin dhoobo ka soo celiya kamaa kaanad siday ahayd dhooba ii aheda dhoobadaydii iiga dhisa fa facaluu waa yeeleen kaas markaa waa labo hadashay iyagoo yaryar waa nabi ciise iyo saaxibu jurayj kii saddexaadu raba inuu kuu sheego wa bayna waqti sabiyun caruur saqiir ah yardacu uu nuugaayo min ummihi hooyadiis fa mara rajulun ninaa soo maray ninkaasoo raakibun saaran calaa daabbatin daabad daabaddaasoo faarihatin qaali ah daabad oo qaali ah oo aad u qiimo badan nin saaran ayaa soo maray nin saaran ayaa soo maray daabad oo qaali ah oo waxa weeyaan daabadaha qaaliga ahoo dadka hantida leh oo dhaqaalaha leh ay koraan ah ayuu waxa weeyaan saarnaa markaasuu soo maray markuu soo maray ashaarisati ee qurux badan daabad aad u qurux badan oo qaalina ah daabaddaasoo xasanatin wanaagsan fa qaalat ummu hooyadiisa waxay tidhi allaahumma allow ijcal ka dhig ibnii wiilkayga midla haadaa ninkaan oo kale nin daabad qaaliya saaran ee qurux badan ee wanaagsan ay aragtay markaasay tidhi ilaah wiilkayga sidaanoo kaleeto ka dhigo ayado waxay is leedahay saas un qiimahaasta daahirkaaho u muuqday ka hadlaysa markay sidaas tidhi fa taraka wiilkii waa ka tegey ahadya naaskii uu ka tegey naaskii uu nuugayuu iska daayay markaasuu fiiriyey ninka ay leedahay allow isagoo kale iiga dhig ninkiiuu fiiriyey fa taraka waa ka tegey ahadya naaskii waaqbala waa qaabilay ilayhi ninkii fa nadara ilayhi xaggiisuu fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi allaahuma laa tajcalni milahu ilah isagoo kale hayga dhigi ta saasuu fiiriy yidhi allow isagoo kale hayga dhigi waa cunug yaray naaska nuugaayey naaska nuugaayey uma aqbala waa qaabilay calaa fadyihi naaskiisii fa jacala wuxuu gudagalay yartadicu inuu nuugo bis inta iskaga jeesu naaskiisii nuugid ku bilaabay inuu yar waayo faka'anii waxaad imooddaahu yidhi faka'anii waxaad imooddaahu yidhi abu hurayra anduru inaan fiirinayo ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa rasuulku yaxkii uu jilayo irtidaacahu nuugidiisa biusbucihi fartiisa uu ku jilayo asababata ee murugsatada fiihi fiihi afkiisa uu kula jirin fa jacala wuxuu gudagalay nabiga yamusuhaa fartiisa inuu dhuuqo nabiga ficlan ayuu wax badan u bari jiray dadka tacliimta saxaabadana taas wax badan ay ku daydeenoo samayn jireen marka nabiga fartiisa murugsatada afka geliyey uu fartii nuuga marka saasoo kale naaska u jaqaayu yidhi nabigu saasoo kale uu cunugu naaska u jaqayey oo u nuugaayey oo u nuugaayey fakaanii waxaad imoodaa anduru inaan hadda fiirinayo ilaa rasuulillaahi rasuulkii alle sala allahu calayh wasalama walxaal huwa rasuulku yaxkii uu jilayo irtidaacahu nuugidiisa biusbuucii fartiisa uu nabigu nuugayo asababati murugsada fiihi fiihi afkiisuu ku nuugin fa jacala wuxuu gudagalay yamusuha inuu dhuuqo fartiisa uma qaala nabigu wuxuu yidhi wamaruu waa soo mareen dadkii bijaariyatin addoon ay la soo mareen walxaal hum ayagu yadribuunaha addoonta ay garaacayaan oo wayaquuluuna ay leeyihiin sinayti way sinaysatay waad sinaysatay dheen wa saraqti waad xaday markii intaas laga gudbay dad oo gabadh addoona rafaadinayoo wada soo maray oo garaacaya oo le tuugad aad tahay waxbaad xaday zaanigadaad tahay waa sinaysat ay leeyihin waa garaacayaan meeshay marsiinayaan dad tiro badanaa wada dad tiro badan aa wada wa maruu dadkii waxay la soo mareen bijaariyatin addoon walaal hum ayagu yatribuunaha addoonta ay garaacayaan oo wayaquuluuna ay leeyihin sinayti waad sinaysatay saraqti waad xaday wahiya iyaduna taquulu waxay leedaha xasbiya allah allah igu filan wa nicma alwakiilu axad la tala saatana allah unim caleh waa la dulmina waa la dulmina marka qofka muuminkaa marka culays uu ku yimaado cadowgiisa uu dareemo kelmaddaas inuu yidhaahdo weeye xasbiya allah wa nicma alwakiil haddii laguu sheego culays iyo dhibaatona waa inaad tidhahdo xasbiya allah wa nicma alwakiil faqaalat ummu hooyadiisa waxay tidhi allaahuma laa tajcal allow ha ka dhigin ibni wiilkayga milaa tanoo kale waxa wayan addoon la garaacayo zine lagu tilmaamayo tuugo lagu tilmaamayo allow wiilkayga ha ka dhigin fa taraka waa ka tegay wiilkii aradaaca nugmadii wa nadara waa fiiriyey ilayhaa addoontii faqaala wuxuu yidhi allaahuma allow ical iga dhig ijcalni iga dhig milaha tanoo kale allow addoontaasoo kale iga dhig macnaha siday beriga u tahay ilaahu saasoo kale iga dhig wey say zinada iyo tuugada iyo xumaanta lagu sheegayo uga beri tahay allow baraa'adaasoo kale iga dhig wey allahuma ajcalnii mila iyadoo kale iga dhig fi lbaraa'ati siday beriga u tahay wey ilaahu baraa'ada iyadoo kale iga dhig maahan ulama jeedo ihaanada sidaanoo kale in la ii ihaanaystaan allow ka raba ilahay balaaye lagama baryo was'alullaha alcaafiya uu yidhi nabiga sala allahu alay slm ilaahay balaaye la'aan weydiista imtixaan iyo in lagu xiro iyo in lagu dilo iyo in lagu ihaanayso aadba ka darnaatida ilaahay lama weydiisto ilaahay balaaye la'aan iyo nabadgelyaan la weydiistaa laakiin baraa'adu ka hadlaa siday beriga u tahay allow beri iiga dhig waa faqaalad waxay tidhi marka islaantii waa la dooday marka wiilkii la dooday maya maya waxaan ka gudna hadal fahunaalika fahunaalika halkaas hunaalika badanaaba makaana lagu ishaaraa laakiin maanta waqtiga loola jeeda asalka hunaalika waa darfu makaan ismu ishaara oo darfu makaana wey hunaalika halkaas laakiin haddeer waxaa loola jeedaa waqti iyo xaalo xaaladaas markay ku sugnaayeen wey fa hunaalika xaaladaas ayay taraajaca alxadiida hadalkii isku celceliyeen odag hooyadii iyo caruurkii xaaladaas markay ku sugan yihiin hadalkii isku celceliyeen marka fahunaalika ay fii daalika alxaali wey xaaladaas ayay taraajaca alxadiido hadalka isku celceliyeen fa qaalad waxay tidhi mara rajulu ninaa soo maray ninkaasoo xasanulhay-ati hay-addiisu wanaagsan tahay oo daabadda uu wato iyo gaadiidka uu wato iyo maasha allahu aad u qurux badan fa qultu waxaan idhi allaahuma ajcal ibnii allaahuma ajcal allow ka dhig ibnii wiilkayga milow ninkaanoo kale sidaas u quruxda badan faqulta waxaa tidhi allaahuma laa tajcalni allow hayga dhigin milahu asagoo kale wa maruu dadkii waxay la soo mareen bi haadihi اlamati addoontaan jaariyada in addoon loola jeeda waa taasaa bi haadihi اlamati addoontaan walxaal hum iyagu yatribuunaha ay garaacayaan wayaquuluuna ay leeyihiin zanayti waad sinaysatay saraqti waad xaday faqulta waxaa tidhi allaahuma allow faqultu waxaan idhi dheh allaahuma allow laa tajcalha ka dhigin ibnii wiilkayga milaha tanoo kale faqulta adna waxaa tidhi allaahuma ajcalnii allow iga dhig milaha ayadoo kale ka warran maxaad maantana iiga daba wareegi hooyadii saasay ku tiri wiilkii yaraa wiilkii markaa ilaahii weyne ayaa ka hadalsiinaaya oo ogeysiiyey waxaan hooyadu ogeyn waana ilaahay fadligiisa ixsaankiis weeye iyo karaamo ilaahay uu awliyadiisa ku karaameeyo yidhi waa hadlo qaala wiilkii yaraa wuxuu yidhi cunug yar oo hadlay marka inna daalika rajula ninkaas inna daalika rajula ninkaas kaana wuxuu ahaa jabbaaran dadka dadka qasba ninku nin jabbaar ah oo dadka dadka inay qasbaan ee xoog aragtidooda iyo fakerkooda ku marsiiyaan jecel ayuu ahaa jabbaaru ahaa jabbaariintana waxa weyaan ilaahay ciqaab ayuu ballan qaaday marka maadaamuu jabbaar ahaa faqultu waxaan idhi allaahuma allow laa tajcalnii hayga dhigin milow asagoo kale filjabri qasbidda iyo dulmiga sida uu ka yahay aniga kama hadlayn allow wax qurxoon iyo wax fiican aysiin laakiin jabriga iyo qasbidda dadka sida uu kanoo kale yahay allow hayga dhigin dad dadka dulmiyo oo wax qasba ani masladan ka lahay taasay aheed waa mid waina haadihi adoontan yaquuluuna waxay leeyihin zanayti waad sinaysatay saraqti waad xaday ay leeyihiin zanayti waad sinaysatay leeyihiin walxaal lam tazni aysan sinaysan wa saraqti waad xaday leeyihiin walxaal lam tasriq aysan xadin faqultu waxaan idhi allaahuma allow ijcalnii iga yeel milaha ayadoo kale filbaraa'ati an ka haday filbaraa'ati xagga beri ahaanshada allow ayadoo kale iga dhig mutafaqun caley bukhari muslim isku waafaqeen qaala nawowi imaam nawowi wuxuu yihi raximah llah tacaala wa huwa yufasiru lqaraa'ib isagoo fasiraya alfaadda qariibka oo xadiidka ku jirta wuxuu yidhi almuumisaat bidami lmiimi yaa la akriyay miimta alulaa horayda iyo wa iskaani lwaawi wowdoo la reebo iyo wa kasri miimi miimtoo la hoos dhigo miimta ahaaniyati ee labayda iyo wa bisiini siin almuhmalati la dhibictiray wa hunna muumisaadku azawaanii waa zaanigiinta wlmuumisatu mufradku waa muumisa azaaniyatu waa islaamta zaanigadaa taas weeyaan wa qowluhu hadalka uu yidhi daabatin daabad daabadaasoo faarihatin uu yidhi bilfaaifa la akriyay ey xaadiqatin aad u qiimo badan nafiisatin qaali ah wey saasaa loola jeedaa mid xaadiqatin aad u fiicanoo nafiisatin qaali ah weeye xaadiqa asalkiisa qofka shayga aad u yaqaanaa la yidhahdaa marka hadda daabad aad u fiicana loola jeedo qiimo badan nafiisatin oo qaali ah washaaratu shaarada bishiini shiinaa la akriyey almucjamati dhibic loo yeelay wa takfiifi ra'yo ra'doo la fududeeyo wa hiya shaarifada aljamaalu waa quruxda addaahiru ee korka ka muuqda filhay-ati xagga muuqaalka iyo walmalbasi xagga labiska waa wa macnaa taraajaca hadalkii isku celiyey wa macnaa taraajaca alxadiia hooyadii iyo caruurkeediiy hadalka isku celceliyey macnaheeda waxa weeye ey xadiia sabiyi saqiirka hadalkeedii saqiirka hadalkiisii iyo wa xadiiaha hooyada hadalkeedii wey wallaahu aclam allah garanaya saasaan anugu arkay uu yidhi imaam nawowi baabun hadakanu baabun waa baab fii mulaadafati lyatiimi agoonka u turidiisa u baab yahay iyo walbanaati gabdhaha iyo wasaa'iri dacafati dacafada intooda kale iyo walmasaakiini danyarta iyo walmunkasiriina kuwa niyo jabsan iyo walixsaani in loo samafalo ilayhim intaas la soo sheegay iyo washafaqati in loo turo calayhim kuwa la soo sheegay iyo watawaaduci in hoos la yskugu dhigo macahum la jirkooda iyo wakafdi ljanaaxi garabka loo raariciyo lahum dadkaas la soo sheegay baabkan wuxuu ka hadlayaa dadka bulshada ay xoogaha dabaqadda hoose ka dhigaanoo ay dhaqaala daro ha ahaato gabdho waxa weeyaan miskiin faqiir dad niya jabsan oo dhibaata ku dhacday kulli dadkaas in dadkaas waxa weeyaan loo naxariisto loo turo la daryeelo lala la wehliyo qalbiga loo dhiso kuwaas weeyaan marka agoonta waa caruurka saqiirka oo aabiis dhintay waa in marka si gooniya hadalka loogu naxariisto dhaqaalaha loogu naxariisto tarbiyada loogu naxariisto gabdhaha dad badanaa liida oo waxa weeyaan gabdhaha aan ku farxin hadday u dhashaan marka inaadan kuwaas ka mid noqon oo gaalada dhaqankoodii jaahiliyada ahaa ayaa dhaqankaas ahaa sidaasoo kale danyarta dad badanaa liida qofka haduusan dhaqaalo lahayn waxa weyan dad badanaa liida kuwa niyad jabsan ay dhibaata ku dhacday waxa weeyaan waxaasoo dhan waxaa la rabaa in loo naxariisto baabun haadaa kaanu baabun waa baab fii mulaadafati اlyatiimi agoonka in loo loo dhimriyo oo lala cayaaro loo sheekaysto madaxa loo salaaxa la rabaa fii mulaadafati اlyatiimi agoonka in loo turo in loo turo iyo walbanaati gabdhaha gabdhaha yaryarka in loo turo loo naxariisto wa saa'iri dacafati iyo dadka taagta daran intooda kale iyo walmasaakiini danyarta iyo wlmunkasiriina kuwa niya jabsan iyo walixsaani ilayhim in loo samafalo iyo washafaqati in loo turo calayhim korkooda iyo watawaadici hoos in laysku dhigo macamla jirkooda wakhafdi ljanaaxi garabkana loo raaciyo lahom ayaga qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala ilaahay wuu sarreeyaahe wakfid u raarici janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina dadka mu'miniinta garabkaaga u raarici u tawaaduc weeye u tawaaduc ha iskala weynaan qof muumin ah caruur ha ahaado haween ha ahaado faqiir ha ahaado qani ha ahaado mid jiran mid caafimaad qaba ha iskala weynaane dadka muminiinta u tawaaduc weeye wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wasbir sabarsii nafsaka nafsadaada maca aladiina dadkii la jirkooda yadcuuna tuugayo caabudaya rabbahum rabbigood bilqadaati aroortii walcashii galabkii yuriiduuna xaal ay doonayaan wejow ilaahay wejigiisa waxa weeyaan naftaada waa inaad barto inay jeclaato la joogto la sheekaysato dadka ahlucibaadada naftaada waa inaysan jeclaysan inay dabaqadaas ahlucibaadadaa nacdo oo xoogaa dadka waaweyn oo dhaqaalaha iyo sumcadda iyo magaca leh inaad kuwaas la fadhiisato ood la sheekaysato ha jeclaanin waa inay naftaadu jeclaato dadka cibaadada badan ee alla ku xidhan ee gelinka hore iyo gelinka dambeba alla caabdo kuwaas naftaadu waa inay jeclaato inay la joogto kuwaas inay la sheekaysato kuwaas inaad la fadhiisato majaalistooda wasbir sabarsii nafsaka nafsadaada maca aladiina dadkii la jirkooda yadcuuna caabudaya rabbahum rabbigood bilqadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii yuriiduuna xaalay doonayaan weja ilaahay wejigiisa walaa tacdu yay ka gudbin caynaanka indhahaaga canum xaggooda kuwaas ha yasin ma ahan kuwaas inaad arki weydood u hanqaltaagto kuwo kale dad waaweynoo xoogaa dadka dhexdooda qiimo kale in indhahaagu kuwaas qiimaynayaan indhahaagu yay ka gudbin macnaha kuwaan qiimaha kula yeesheen wey ayaga arag ilaa dadka mogta qofku la qiimaynayo hadduu meesha soo mara waa la fada fiirin kii kale la qiimaynaya halka hadduu fadhi xata qofna inuusan fiirina dhacda marka waxa wey indhahaagu yay ka gudbin waxa weeyaan indhahaagu yay yasin weeye yay xaqirin weeye yaysan u hanqaltaagin dad kaleeto weeye turiidu xaala doonaydo ziinat alxayaati dunya adduunyada quruxdeed dadka qiimaha adduun haysta madaxda iyo maalqabeennada iyo kuwaas un inaad waxa wey indhaha ka daba taagtayay noqon arrinta wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi faamal yatiima agoonka falaa taqhar ha qasbin maalkiisa ha ka dhicin waxa weeyaan hadalka ha ku celine inaga aamus wa me waaad ku hadlayda inaad tidhado maalkiisa ka dhacdo codkiisa ka dhacdo qiimihiisa ka dhacdo ha qasbin waa inaad qiimaydo xaqiisana u ilaalido waxa weeyaan aadan caburin fa amal yatiima agoonka falaa taqhar ha qasbin waama saa'ila kan tuugsanayana falaa tanhar ha canaanan qofka tuugsanaya ha canaananin wixii munkara waa la suulin munkaraad waa weyn dadka muslimka ahuna ay dayacaanaa jira khudbadiiyo laakrinaa hadalka qof tuugsanaya isagu munkaru samayna kan siinayana munkar ugu kaalmaynaya walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan dembiga dadka in loogu kaalmaya ma banaana qofka tuugsanaya khudbadiioo socoto adiga lama hadli kartid khadiibkaa la rabaa inuu la hadlo oy waajib ku tahay amaa adiga waajib waa kuwa inaadan waxsiin oodan ugu kaalmayn waxaad arkayda dadan tukan oo masaajida ka tuugsanaya safkaas hor u joogaa imaamka assalaamu calaykum markuu yihahdo istaaga isagu salaad male marka kaas ma tukan kaasoo kale qofka ugu horreeya ku dhow waa inuu qabta oo yidhaha wanaag joog tuko adiga ma adan tukani imaamkii oo salaadii ka bixin ka hor baxay adoon salaaddii ka dhanaa maqlayda isagoo halkan ka taagan oo ka hadlaya ma'muumiintii oo dhan markaas ay toosh wiish salaadiisa iska daaya dadka muslimkaa u dhibaya waa munkar munkarkaasoo kaleeto waa in laga hadlo waa in laga hadlo markaad aragto qofkii oo booday aad qabato markaad salaada ka baxdo isagoo salaada ku jiru ka baxa soo qabo imaamka koo weliba isaga xaqnimo badan inuu la hadlo oo yidhahdo walaale adiga goormaad salaada ka baxay muslimkii oon salaaddii ka bixin dadkaa tashwiishin joog salaada markaad tukato oo wixii alla ku siiy waad helaydaa markaa istaag si rifqigoo xaqaha loogu sheegi waa munkar laakiin qofkii oon aan dembi samayn waxa weeyaan in la dhigo miskiinka oo la canaanto lama ogola waa masaa'ila kan tuugsanaya falaa tanhar ha canaanan wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi ara'ayta bal ka waran alladii qofka yukadibu beeninaya biddiini abaalmarinta qiyaamaha lays abaal marina maalinta lays abaal marinaa dadka beeniyey oon rumaysnayn bal ka waran sow wax lala yaabo ma aha sow cadaab ilaahay ma mudna weeye cadaab ilaahay miyuusan mudnayn qofka beeninaya waxa weeyaan maalinta qiyaamaha bal kaas ka waran ma kaasaan cadaab ilaahay mudnayn alaysa mustaxiqan lilcadaab saas weeye yuu yahay marka qiyaamaha dadka beeniyey dhaqankoodu waa kanaa ilaa wuxuu yidhi fadaalika midka abaalmarinta beeniyo qiyaamaha beeniyey alladii waa qofka yaducu lyatiima agoonka ka riixaya can xaqihi agoon xaq uu leeyahay qofka ka riixaya waa kaasoo qofkan qiyaamaha rumaysnayn alladii waa midka yaducu lyatiima agoonka riixaya can xaqihi ka riixaya agoon qofka xaqiisa ka riixaya oo ka difaacaya waxa weyan qofkaasu qiyaamo ma rumaysna walaa yaxudu waa midkan dadka ku boorayn naftiisana ku boorayn calaa acaami lmiskiini miskiinka quudintiisa dadka masaakiinta in la quudiyo ehelkiisa qoyskiisa dadka kale midna ku boorima qofkaas wey qofkaan qiyaamaa rumaysnayn وعن سعد بن أبي وقاص وحلب رضي الله عنه قال سعد وقال كنا وحنا هين مع النبي النبي حال أن لجرني صلى الله عليه وسلم ستة نفر كوح لحان هين ستة تضاخبكية كنا وحنا هين مع النبي النبي حال أن لجرني صلى الله عليه وسلم ستة نفر كوح لحان فقال المشركون قالت يا وحي كيرا للنبي النبي صلى الله عليه وسلم اطرد عير هؤلاء كوهم لا يجترئون لألا يجترئوا سياسا قديرا علينا كركين lixaan ahayn nabigaan la joognay mushrikiintii waaweynaa ee madaxnimada iyo maalka haystay ah waxay yidhaahdeen kuwaa naga cayb oo mar gooniyana qaabil haddaan kuwaanoo dhinac fadhi dhinaca kale soo soo fadhiisanno waa nagu dhiiranayaan gaaladu waxay yaqeen wa la haha dabaqaad oon dabaqana dabaqa isan ag fadhiisan karin dadka waaweyn ee maalqabeennada ah ee mansabka iyo jagada haysta meeshay fadhiyaan qof kale sooma fadhiisan karo qof ayagoo kale ha la soo fadhiisaan kuwa dabaqada dhexaana meel kale fariisaan ku sheekaysanaa kuwa dabaqada hoosaha la liidaana meel kale marka waxay yidhaahdeen kuwaan oo kula jooga naga eri marka iyagana qaabil haddaan ayagiioo kula fadhiisanno kula fadhiisannon diin dhagaysano waa nagu soo dhiiranayn hadhow dad nala siman oo caadi annagoo kaleeta la fadhiista iska dhigaya marka waa nala so waa kibirka fiiri waa waxyaalaha oo jannada ka xaaraantay ka midta ya laa yadkhulu janna man kaana fii qalbihi midqaalu darra min kibir waa kibir iyo isla weyni udrud cayri haaulaai kuwan laa yajtamiuuna lianlaa yajtamiuu si aysan ugu soo dhiiran calayna korkeenna marka sacd ibn abi waqaas wuxuu tirinaa lixdaas wax ka midu wax ka tilmaamay wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa ana aniga iyo wabnu mascuudin cabdullaahi ibni mascuud iyo wa rajulu nin min hudayrin reer hudayl ah oon cabdulaahi ahayn illa cabdullahi waa reer hudayl laftirkiisiiya iyo wa bilaal ibnu rabaax afar iyo wa rajulaani laba ninoo lastu aanan ahayn usamiihima inaan magacaabayo sababtu magacaabdiida maxay tahay wuxuu leeyahay shaarixu waxaa dhici karta labadaas inay yihiin abubakar iyo cali abubakar iyo cali bnu abi aalib abubakar iyo cali asharaafta carbeeday ka mid ahaayeen sabab ay u yidhaahdaan yaysan ugu dhiiran meesha ma imaan karto laakiin maadaama aysan ku diinahayn saas inay u yasayaana dhacdo maadaama aysan ku diinahayn saas inay u yasayaana dhacdo fawaqaca waxaa ku dhacay fii nafsi rasuulilahi rasuulka ilaahi naftiisa sal اlahu alيh wasalam maa shay shaa allahu alla doonay an yaqac inuu ku dhaco markay sidaas yidhaahdeen nabiga qalbigiisa waaa dhacay waxaa ku dhacay wixii alla doonay inuu ku dhaco waxa ay tahay oo ku dhacay inuu is yidhaahdo war haddayba jirto waddo ay xaqa ku dhegaysanayeen waxa weeyaan mu'miniintaan ayagu ka xumaan maayaano iimaankoodaa galay iimaankoodaa ku filan ka xumaan mayaane inta dirtid bal xaqa u sheeg haddayba jirto waddo ay xaq ku qaadanayaan ilaa kuwaan waa mujrimiin kufaar in la soo jiido xaqa loo caddeeyo waddo kasta yuu xaqa ku fahmi karaan loo sheegay u baahanya laakiin muuminkan iimaankiisa ku filan hadii la yidhahdo bal tag aan wax u sheegee iimaankiisu ku sabraho xumaanma marka bal waddadaasuu ka fiiriyey nabiga sala allahu alay wasalam laakiin alla waa diiday waddadaas markii dambe fawaqaca waxaa ku dhacay fii nafsi rasuulilahi sal اlahu alay slam maa shay shaa allahu alla doonay an yaqac inuu ku dhaco faxadaa nafsahu nafsadiisu ugu sheekay wixii kusoo dhacay nabiga wuxuu yidhi kuwaan iimaankooda ku filane inaad tirahdo bal xagga taga idinku ood kuwaan haddayba ku qaadanayaan keligood in wax loo sheega keligood waxu sheego faanzla allahu alla soo dejiye tacaala alla sarreeye walaa tadrud ha cayrin aladiina dadka yadcuuna caabudaya rabbahum rabbigood bilqadaati roortii caabudaya maalinta gelinkeeda hore walcashii galabkii alla caabudaya yuriiduuna xaalay doonayaan wajahu ilaahay wejigiisa kuwaas ha cayrin ha ka yeelin kuwaas cayrin waxaad tidhahdaa idinkaa baahi qabe diintu idinma baahna haddaa diinta rabtaan u imaada waa laydin sheegaa mar hadday tahay wax qof muslima ay ku xaqirayaan ha ka yeelin si kale diinta waa loogu sheegi laakiin qof muslimaan xaqiraa ha ka yeelin waxa qiimaha lahu waa qofka muslimka marar badanaana sidaas nabiga salى اlahu عalيه wasalam ilaahay ku towjihiyey cabasa watawalى an jaahu lama wma yudrika lacalahu yzakى ow ydakaru fatanfacahu dikra ama man istaqnaa faanta lahu tasada wma calayka anlaa yzakى ilaahi weyna subxaana watacaala waxa weeyaan wuxuu leeyahy nabigo waxaa kuu yimid indhoo oo doonaya diinta alle inaad wax ka barto raggii waaweynoo quraysheedaa jooga nabigu markaas ku dadaalo sina amay hanuunaan waad ka jeesataa le waxaad u bambaxdaa laydhi qof diintiiba ka deeqtoomay iyo ilaahay oo kibray haw bambax xaad ku fale waxaas waxaa qiimale midkan indhoolka oo muslimka marka muslimka iyo gaalka mar kastaba muslimka in la weyneeyo muslimka in la weyneeyo wax kastoo keeni kara qofkaan muslimka gaalku inuu ku xaqirana waa inaadan ka yeelin xaqiraad muslim ha ka yeelin marnaba ha ka yeelin si kale xaqa waa loogu sheegin laakiin hadday arrintu keenaydo dariiq ah in muslim lagu xaqiro waa la diiday marka oo muslimka laga gaalka la hormariyo muslimka bedelkiisa gaalka la hormariyo lasoo jiido iyadoo lasleeyahay xaqa loo soo jiido laga yeeli maayo laga yeeli maayo rawahu muslim baa wariyey wa can abi hubayrata waxaa laga wariyey caa'id ibni camrin almuzani abi hubayra caa'id ibni camrin ibnu hilaal ibnu cubayd ibnu yaziid almuzani almuzani radia allahu tacaala canhu radia allahu tacaala canhu wa huwa isaguna min ahli baycati ridwaan baycatu ridwaan dadkeediiuu ka mid yahay kun iyo afartii boqol nabiga baycada kula galeen xudaybiya geedda hoosteeda inaysan maanta cararayn oo ilaahay dartiis u dhimanayaan ee nabigu yidhi mid ka midu naarta geli maayo kuwaas ayuu ka mid yahay ilaahayna caddeey inuu raalliga ka yahay laqad radya allahu cani lmu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajar kun iyo afar boqoloo ilaah raalli ka noqday aan mid ka midu naarta gelayn ayuu ka mid yahay ayuu ka mid yahay وعن أبي هريرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة رضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أي أتاء يمد على سلمان إيو سهيل إيو بلال مركا سلمان الفارسي قبيل ماشا كمالا وفارسي سهيل الرومي أصلا وحا وين هدي الضون وباها يو وحا قفاشي الروم أصلا الرومي ماهن وعربي الروم انت قفالتي ومرتم به aa mid ka soo gatay midkiiyaa markaa maka la yimid iyo bilaal ibnu rabax oo xabashi ah oo afrikaana waxa weeyaan waa saddex saxaabi oo dadka qabaa'ilka waaweyn oo meeshan degan aan ahayn fii nafarin koox ayuu ugu yimid oo saxaabada ka mid a koox saxaabada ka mid a iyagoo la jooga saddexdan saxaabi ayuu u yimid mar uu magaalada madiine yimid wey intuusan islaamin abu sufyaan intuusan islaamin uu magaalada madiine mar yimid magaalada madiine ayuu mar yimid marka markuu yimid markuu yimid ayuu soo maray saddexdan saxaabi oo meel la fadhiyo koox koox kaleoo ka mida waxa weeyaan saxaabada koox kaleoo saxaabada ka mid a fii nafarin koox ayuu u yimid fa qaaluu waxay yidhaahdeen maa akhadat ma aysan qaban suyuufullaahi ilaahay seefihiisa min caduwillaahi cadowga alle ma akhadaha makaanu qabashadeedii alla ilaahay seefihii ilaahay inaysan waxa weeyaan shaqadii loo baahna cadowga alle ka qaban diba abu sufyaan meeshaan wareegaayo ilaa abu sufyaan waa mushrikiinu quraysh o dhan ninkii hogaami jiray dagaalka kadib hadde waa waa islaamo saxaabiyu noqo ilaahay qofkuu badbaadinaayo cidna ma hoojin karo marka laakiin markaas ma islaamin ay saas leeyihiin marka waxay yidhaahdeen alla ilaha seeftii ilaahay seeftii ilaahay xaqeedii kama qaadin waxa weeyaan cadowgii alle abu sufyaan iyo maanta meeshaan mara abu sufyaanna haddee quraysh waxa weeyaan ninkii ugu sarreeyey wey qurayshuna carab waa dadka ugu sareey waa dadka ugu sarreeya faqaalu waxay hahdaan maa akhadat ma aysan qaadin suyuufullaahi sayfa alle min caduwillaahi cadowga alle ma akhada makaanu qabashadeed meeshii inay ka qabato ay ugu munaasibka aheed ma aysan ka qaadin oo waxa weeyaan seefihii alle oo muslimiinta seefahooda loola jeedaahe waxa weeyaan xaqii kama oofin cadowgii alle faqaala abu bakr ayidhi abu bakr sidiiq radia allahu canhu ataquuluuna haada ma hadalkaasaad ku leedihiin lishayki qurayshin odaga quraysheed wa sayidihim sayidka quraysheed oday quraysheed waayeen ogaada dadka waaweynna nabiga iyo saxaabadu waa qadari jireen dadkaas weyn oo dadku qadariyaan wixii oo markaas war oday quraysheed waay ninka odaygii quraysheed wey waa sayidkii quraysheed saasaad leedihin hadalkaas miyaad leedihin intaas bisuu yidhi waana ka soo teg faata nebiya nebigu u yimi sal اlahu alيه waslm faahbarhu u sheegay wuxuu rasuulka all maanta meeshaas iyagoo fadhiya saxaabadii khaasatan raggii waxa weeyaan salmaan iyo suhayb iyo bilaal iyo inta abu sufyaan soo maray saas yidhaahdeen markaasaana war odaga quraysheed oo madaxdii dhammeed oo quraysheed amaad saas leedihiin aan ku idhi faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa abaa bakrin lacallaka waxaa dhici karta aqdabtahum inaad ka caraysiday ma dhici karta inaad ka caraysiday inay ka caroodeen kelmaddaas ilaa abu bakarna waa qurayshi nimankaanu quraysh ma ahan saddexdaa quraysh ma ahan muslimnimaa meeshaan keentay ayagaa qabiil meeshanba uma joogaba marka ma dhici kartaa laakiin abubakar waa quraysh laftigiisa ogow marka kelmaddaas inay ka xumaadaan oo is yidhahdaan abubakar odagan gaalkaa inin qiimayna ya odagan gaalkaa miyuu inin qiimaynaa ama intaas qalbigooda gasha muuminka sida qalbigiisa loo ilaalina fiiri marka nabiga wuxuu yidhi yaa abaa bakrin lacallaka ma dhici kartaa aqdabtahum inaad ka caraysiiday lain kunta haddaad tahay abubakarow aqdabtahum inaad saxaabadaas ka caraysiiday mu'miniintaa laqad aqdabta rabbaka rabbigaana waa ka caraysiiday u fiirsada muminiinta qofka ka caraysiiya ilaahina waa ka caraysiiya u fiirsada qofka muminiinta ka caraysiiya allahu ka caraysiiya faataahum abubakar waa soo orday marka ayagii yimid saddex saxaabadii u yimid faataahum waa u yimid abubakar saxaabadii faqaala wuxuu yidhi yaa ikhwata walaalayaal aqdabtukum maydinka caraysiiyey kelmaddaydii ma ka xumaateen qaaluu waxay dhahdeen laa maya yakfir allaahu laka ilaahay ha kuu dhaafo ilaahay ha kuu dembi dhaafo maya walaalkeenow kama anaan xumaan yaa ukhaya walaalkeenniyow kama anaan xumaan yaa ukhaya kelimatu taraxum wey inay naxariis iyo jacayl badan u qabaan ay tusayaan yaa ukhaya walaalkeennii yaraayow kama anaan xumaan rawaahu muslimaa wariyey marka maxay ku tustay waxa weeyaan waxa la dadka mu'miniinta dacafadooda fuqaradooda inay yihiin dad la qiimeeyo quluubtooda la ilaaliyo la xushmeeyo saasay noqotay yaa ukhaya rawaahu muslimaa wariyey qowluhu yidhi makhadahaa maxaa loola jeedaa ey lam tastawfi kama oofin seefihi xaqahaa xaqeedii minhu cadowga alle wa qowluhu uu yidhi yaa akii ruwiya bifatxi اlhamza hamsada in la kor dhigo waa la wariyey wa kasri lkhaai khadana la hoos dhigo yaa akhii in la yidhaahdo wa takfiifi ilyaai ya-dana aan la shidhin yaa akhii waa loo akri karaa wa ruwiya waxaa kaloo la wariyaa bidami lhamsati hamsada in la godo wa tashdiid ilyaa-i ya-dana la shido yaa ukhaya in la yidhaah labadaasba waa la wariyey oo waa lagu dabdi labadaba waa laba dabdi oo sax wa can suhayl ibni sacdin waxaa la wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam ana aniga iyo wa kaafilulyatiimi agoon qofka kafaalo qaadaa filjannati jannada dhexdeeda xaal aan ahaanay haakadaa saasaan ahaanayna haakadaa marka labadaas farood waa siday isku yihiin saasuu nabigu wax yar u kala dhexshay waana kala dheer yihiin haddee labadaas farood waa kala dheer yihiin farta nuugsatada iyo farta dhexe marka qof nabiga la sinaan kara jannada ma jiro laakiin saas haddaad nabiga la noqoto ka war bal saas haddaad la noqoto nabi maxamed ka war wax caadiya maaha marka qof muslimba ah oo xadiiskaan maqlaa waa inuu ku dhaqmo ilaa haddaad agoon kafaalo qaato ballan wey sidaas inaad nabiga la noqonayda jannada kafaalo qaadidda waxa weeye noloshiisa iyo tarbiyadiisa inaad ku inaad ku aaddo agoon inaad tidhahdo waxbarashadiisa noloshiisa dharkiisa hoygiisa kulli noloshiisa iyo waxbarashadiisa tarbiyadiisa ana qaato ilaa uu ka qaangaarayo ilaa uu ka qaangaarayo waxa weeye nasiib darada waxa weeya dadka dadkeennaan waxaad mooddaa sida korkeennu u madow yahay qalbigeennu u madoobaaday waxaad arkaya meel kasta oo caalamka la tago kumanaan agoon ah oo la kafaalo qaadayo kumanaan adoo agoon ah waxaa kafaalo qaada waa un dadkaas cadcadoo carbeed waxa weya qoys waxaa arkee gabadh islaamtu cunug hal cunug ha la kafaalo qaaday leedahay adduunka meeshu rabaa ka joogo mid soomaaliya oo madooba badda shadeeda jiro afrikaan ha la ii kafaalo qaaday leedahay wax dhaqaalahay leedahay ma jirto dhaqaalaheeday ka goosan wixii alla siiyo gabadha guriga joogtaa mid ha la ii kafaalo qaaday leedahay oo aan guursanoo guriga joogto adoogu wuxuu leeya labaha la ii kafaalo qaado wiilku mid ha la ii kafaalo qoyskaana waxay kafaalo qaadaan toba cun waxaana dhacda qoys fuqaraa inay wada yihiin qoyskaas laakiin wax yar oo cunug ku filan cun qof walbaaba waxaasuu noloshiisa ka goynay si uu xadiiskaas u dhaqmuu nabiga meel ula tago oo jannadaas u tago markaasaa kumanaan adduunka meel kastoo la tago waddan kastoo la tago kumanaan agoona oo kafaalo la siinayaad arkay oo noloshoodii iyo tarbiyadoodii la kafaalo qaada laakiin bal fiiriya soomaali agoon kafaalo qaadayda yara yala agoon midka ugu roon miduu qaraaba leeyahay haddii qaraabada dadka fala qaatana waa waa hele ajarkan waad hele laakiin iska caadi ahaanay u badan tahaye qof isla xadiiskaas ku dhaqan hadday imaa laheed hal agoonoo dayacan magaalada suugma arkin oo sidaas dadkaas ay u fahmeen oo carabtan ugu dhaqmaayeen haddii soomaalidan ugu dhaqmi laheed annagaa isku filnaanay uma dhaqmaanay carab iyo cajami kale midu laakiin soomaali inuu asagu waxeeluu raba inuu wax bixiyo ma rabo waa nasiib darro un ku dhacday ummadda musiibo un ku dhacday oo diintu dhegta ay u tahay dhaqan ba aysan u ahayn inaa lilahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hal aqoon muxuu kaa dhiba laba aqoon saddex aqoon qof walba hooyada in isku daydo aqoon inay kafaalo qaado aboogu inuu isku dayo wiilku isku dayo qof walbaa bal in isku dayo hal aqoon inuu ku filnaado noloshiisa waxbarashadiisa tarbiyadiisa ilaa uu qaan gaaro oo isku soo filnaado cunugu intaas haddaad meel dhigato adoo isku huba ood xalaalna ku kafaalo qaado bis wey ballanqaadkana waa kuu diyaar jannada inaad nabiga saas la noqoto sala allahu alayh wasalam marka bal arrintan qof walba ha ka faa'idaysa ana aniga iyo wakaafillyatiima agoonka qofka kafaalo qaada filjannati jannada xalaan ahnay haakada sidaasaan ahayna wa ashaara nabigu wuxuu ishaara bisabaabati murugsatada iyo walwusta farta dhexe wa farraja waana kala bixiyey nabigu baynahumaa dhexdooda oo labada farood iskuma qabana saas uu kala baxshay rawaahu lbukhaari ayaa wariyey wakaafilulyatiim waxaa loola jeedaa alqaa'imu qofka u taagan biumuurihi arrimihiisa diinan wa dunya diin ahaan iyo adduunyo ahaan cunugii badan iska siiba uusan tarbiyo helin waa eber waxaa la rabaa cunugan tarbiyadiisa diin ahaan meel geli waxa weeyaan kuleej geli tarbiyadiisa diintiisa oqoontiisa ha lagu dhiso biilkiisana bixi waxbarashadiisana bixi ama gurigaaga keena waxbarashadiisa ka warqab macallin gee u gee dersi iyo diin iyo culumadu wax ka dhagaysto iskool gee tarbiyadiisa ka warqab ilaa aad wax weyn uu qaangaaro khalaas wax weyn aad qabsatay marka وعن أبي هريرة وحل وري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر اليتيم أقوم قفك كفالة قادة أقوم كله أسرع أسقناضي أقوم كاغا داد كفالة قادة وبس سيكو أسقناضي ويل كاغا دهي أوواد أطه قبل نابا غشي أوواد أطه ويل كاغا دهي أيهي أطه قبل نابا غشي أيهي أطه ولال كاغا دهي أدير أطه وحويا أبها دهي ولال أطه kulli ajarka waa ku heli walaalka aabbaha dhalay dad kafaalo qaada waa ku heli ajarka walaalka aabbaha dhalay agoonka adiga kula dhasho aabbaha dhalay adugu waa weyn laakiin walaalka waa agoon waa yari walaalka aabbaha dhalay walaalka hooyadaa dhashay walaalka midka adeerka aad u tahay midka aad abtiga u tahay midka gabadhaadu dhashay kulli islaanta midda gabadheedu dhashay midka wiilkeedu dhashay midka walaalkeed dhalay kulli waa isku mid agoonkaa awey kuma jiro midka adugu aad dhashay ila agoon aad dhashay ma jiro shaarixa waa ku soo dara agoon aad dhashay inaad adugu kafaalo qaado agoonkii adaana dhalay see ku imaana wuxuu leey hooyadiisaa dhimatay marka waa agoon u le mar hadii hoyadiis dhimatay agoon ma aha agoon ma aha kaasoo kale imaam nawowi wuxuu yidhi xadiiska daahirkiisa ma soo gelaayo marka kaafillyatiima agoon qofka kafaalo qaado agoonko lahu usugnaaday ow liqayrihi ama qofkan usugnaaday ajnabi kaaya marka ow liqayri waa saas waxba kuuma gelin ow liayri islaamtaadaa dhashay waxa weeyaan waa kafaalo qaadeen ninkii dhalay waa dhintay agoon agoonkan waxaa dhalay islaamtaada adaa kafaalo qaada marka islaamtaadaa dhashay lakin adugu ma dhalay ninkii dhalay waa dhintay waad kafaalo qaada marka waxa weyaan haddaad kafaalo qaado islaamtaas caruurta ay dhasho nin kale usoo dhashay hadda jannadaasaa kuu diyaar jannadaasaa kuu diyaar marka waa in laga faa'idaystaa gabdhaha muslimaadka oo laga dhinto caruurta leh ta la guursado waa in aqoontaas la kafaalo qaada jannaa iska taalla meesha jannaa iska taalla bulshada dhanna bulshada markaas isku filayna noqo lahayd oo nool laakiin haddii nin walbaaba yihahdo mid carruur le waa culaysa iiga imaanaa sheegan carruurtaas yaa u maqan waa yaab marka waa in meeshaan jannada loo tartamaa kaafillyatiima agoonka midka kafaalo qaada agoonka lahu usugnaaday ow liqayrihi usugnaaday ana aniga iyo wahuwa asaga kahaatayni sidaasaan ahaanayna filjannati jannada wa ashaara wuu ishaaray arraawi raawiga xadiidka warinaayey yaa waa raawigu wa huwa raawigu waa maali bnu anis imaam maali wey maali bnu anis imaam maali wey bisabaabati murugsatada iyo walwusta farta dhexe saas uu ishaaray rawaahu xadiiska muslimaa wariyey qowluhu nebiga qowlkiisa uu yidhi imam nawiya kuu fasira marka alfaata xadiiska qaala nawowi wuxuu yidhi qowluhu nabiga qowlkiisa sala allahu calay wasalam uu yidhi alyatiimu agoon oo lahu u sugnaaday ow liqayrihi macnaahu waxa weeye qariibuhu mid qaraabadiisa weeye lahuda aw ilajnabiyu ama mid ajnabika a minhu falqariibu midka qaraabadiisa oo agoonkaaga milu an takfulahu waa inaad kafaalo qaado mila an takfulahu waa inay kafaalo qaadto ummuhu hooyadiis hadday carruurka hooyadiis kafaalo qaato carruurka aabbihiisaa dhintay islaantii waa agoonley carruurtay koridaa jannadaanay leedahay agoonay kafaalo qaado marka hooyooyinka agoonta u shaqaystaa waa liibaaneen ogaada oo tarbiyadoodana ilaaliya noloshoodana ilaaliya jannadaanay leeyihi hooyada caruurka agoonkahay dhashay korinayda jannadaanay leedahay milu an takfulahu waa inay kafaalo qaado ummuhu hooyadiis ow amase jadduhu awowgiisa kafaalo qaadi awowgiisa oo aabbihiis dhalay ama hooyadiis dhalay ow akuuhu ama walaalkiisa kafaalo qaadin agoonka aabihiisa dhalay ow khayruhum ama qof kaleoo qayrkooda ayaa uu kafaalo qaadin oo min qaraabatii qaraabadiisa ah wallahu aclam wa canhu can abi hurayrata ayaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam layse almiskiinu miskiin ma ahan alladii qofka tarudduhu ay celinaydo atamratu hal xaboo timir ah wa tamrataani laba xaboo timir ah wala luqmatu hal luqmad ah walluqmataani laba luqmo miskiinka ajarka weyn leh ma ahan midkaan tuugsanayo ogaada midka tuugsan ajar waa leey laakiin ma ahan miskiinka ajarka weyn laga helo mid iska tuugsanaayo xaba timir adii lasiyo iska qaada kayralaa ku sii isgaleeya waa tegaa kolaygiisuu wataa mid kaloo timida xalbad luqmaa xabad rootiya kun shilin kaas wax waa la siiya haddaa waxay siima noolaana bulshadu isku kolnool waa la siiyaa wax laakiin miskiinka ajarka weyn lagu ballan qaaday kaas maaha waa kee oo midka soo socda xadiisku sheegi doono layse almiskiinu miskiinka dhabtaahu ma ahan alladii midka taruddu ay celinayda atamratu hal xaboo timira wa tamrataani laba xaboo timira wala luqmatu hal xaboo luqmada ay celinaydo wa luqmataani laba luqmadood inamaa wax kale maahan almiskiinu miskiinka dhabta ah ee ajarka weyn laga helayo alladii waa midka yatacafafu dhowrsanaya muttafaqun caleyh waa qofka baahan qofnana aan wax weydiisayn qofka ajarka weyn qofkaasna dadku ma wada gartaan waxaa garta qof garaad dheer oo iimaan adag leh oo garaad dheer qofkaasaa garta oo wax siiya wa fii riwaayatin fii saxiixayn waxaa ku sugnaa layse almiskiinu miskiinku ma ahan alladii midka yatuufu ku wareegaya cala naasi dadka oo taruddu ay celinaydo alluqmatu hal xabo luqmad ah waluqmataani laba luqmo midka dadka ku wareegaya oo tuugsada ma ahan kaas miskiinka dhabtaa wa tamratu hal xaboo timir ha celinaya wa tamrataani laba xaboo timira walaakina almiskiina miskiinka dhabtaa alladii waa midka laa yajidu aan heli karin hinan deeqtoonaansho wax uu ku deeqtoonaan ma heli karo deeqtoonaanshadaasoo yuqnihi deeqa walaa yufdanu mana la garanayo bihi asaga oo fa yutasadaqa bihi wax lagu sadaqaysto walaa yaquumu istaagi maa oo fa yas'ala uu weydiisto annaasa dadka qofkaasaa laha miskiin dhab qofka ajar laga helaa waa qofkaas qof miskiin ah ma helayo wuxuu ku deeqtoonaado dadkuna garamayaano wax siimaa isna istaagi maa wax weydiisa ma qofkaas markaa iimaanka rasmigaa leh ee adag ee dhowrsaday qofkaas ayaa qofka nasiibkule waa qofka qofkaas wax siiya qofka nasiibkale waa qofka qofkaas wax siiya وanه عن abi hurayrata waxaa laga wariya radي الlahu canه can النbi nebigu ka wariyey salى الlahu عalيه wasلم qaala nabigu wuxuu yidhi aلsaail qofka u shaqeeya calى اlarmalati islaanta aan ninka lahayn islaan nin lahayn oo laga dhintay oo garoob ah ayuu shaqeeya ayuu u shaqeeya oo biila wlmiskiini miskiin qofka u shaqeeya kalmujaahidi qof jihaadaayu la miday fii sabiilah jidka alleh kaasuu la ajar egya islaam aan nin lahayn oo garoob ah qofka u shaqeeya ee biila ama miskiin biila waxa weeyaan mujaahid fii sabiil lahi ula ajreg asaacii qofka u shaqeeya cala alarmalati islaanta garoobka ah ee aan ninka lahayn ee biilee kafaalo qaada iyo walmiskiini miskiinka qofka u shaqeeya kalmujaahidi qofka jihaadayuu la mid yahay fii sabiil lahi jidka ilaahay ku jihaadayay wa axsabuhu waxaan u malaynahu yidhi abu hurayra qaala inuu yidhi wa kalqaa'imi wa axsabuhu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi qaala waaxsabuhu waxaan u malaynayaa shaawiga waa shaku raawi qaala inuu yidhi wa kal qaa'imi qof salaad u taaganuu la mid yahay laa yafturu aan ka go-aynoo salaadda marna aan ka baxayn wa ka saa'imi qof soomanuu la mid yahay laa yufdiru aan afurayn muttafaqun calayh waa derajada ugu sarraydo ajar laga gaaro qofka biilaya islaamaha raggoodu dhintay waxa weeyaan iyo dadka masaakiinta oo u taaganoo u shaqeeya وanه can abi hurayrata ayaa laga wariyey radia allahu canhu can اnebiy nebigu ka wariyey sal اlahu alay slm qaala nabig wuxuu ihi sharu طacaami cunto waxa u shar badan طacaamu اwaliimati alla bariga cuntadiisa acaam weliimadaasoo yumnacuhaa loo diidayo man yأtihaa qofka imaanaya oo wayudca loogu yeerayo ilayhaa weliimada man yadaha qof diidaya waxa weeyaan alla bari la dhigo waxa ugu shar badan qof mid loo diidayo qofka imaanaya macnaha fuqarada wey dadka imaana dadka baahan ee beriis ay maanta cunandan u tahay waa loo diida iriddaa laga horaa ma la soo gelinaayo ha soo gelin joog alaleey midaan imaanayn oon qado u baahnayna waa loogu yeeraa waa inaad timaado war ma imaan kara iga daaya akhay markaasuu leeya mayi haddaa maanta isku maqnaa waa lagu riixa kaas marka taasa u shar badan maxaa la rabaa dadka aqniyadaana u yeer fuqaradaana u yeer labadaba u yeer labadaba u yeel faqiirkii yimaadana maadaama aad badar sadaqay haydo ha u diidana meel fariisiya wax sii qof walba meesha u manaasibka fariisiya waxna sii wayudcaa ilayha loogu yeerayo man ya'baaha nabigu wuxuu yidhi waman lam yujib qofkaan ajiibin ama faqiir ha ahaado ama qani ha ahaado addacwata yeerista faqad casa allah ilaahay waa caasiyey wa rasuulahu rasuulkiisana waa caasiyey qofkii loo yeero ee uu qof walaalkiisu yimaado maanta anigaad ii imow ama maanta anaad ila qadayni ama alla baryaan leeyahay ama waa aroosaa waajibu weeye inuu yimaada haddaan la fasixin hadduusan imaanna alla iyo rasuulba waa caasiyey wa uu ku maqnaan karo waxa laga jira maanic inuu jiro sabab u diidda inuu meesha yimaado waa maxay sababta u diiddaa meesha qofka kuu yeerayaa xaaraanu haystaa xalaal ma haysto waxa uu meesha ku dhigaya waa xaaraan waa ogta lacag xaraaraanahu haystaa waa waa kii sigaarka keeni jiray shirkaddii sigaarka wey kaas aadi mayd xaaraantiisa la cuni mayd waa shirkaddii sigaarka keeni jirtay waa jaadgade jaaduu gadaa waa burcadbadeed burcadbadeed weeye sigaarka cunaa waa wax sheeg weeye mid oo sixroolow falfallooba weeye waa gabar jirkeeda galata kulligood waa isku mid waxaas burcadbadeedka iyo gabadha jirkeeda galata iyo sixroolaha iyo midka jaadka gada iyo kan sigaarka gaba hadday kuu yeeraan yeeli maye ilaa xaaraan cuni maye waa maanic labo waxaa maanic kala waxa weeye waxaa kuu yeeray meeshii waa lagaaga yeeha lakiin macsiyaa ka jirta mana suuli kartid adugu mana suuli karti haddaad suuli karta laba waajibaa ku saaran munkarkan inaad suulidaa waajib ku ta inaad tagtaana waa waajib waajibnimadu waa sii siyaadi haddaad ba suuli karto oo qof hadalkiisa la qiimaynayaa ta oo laleeya shiikh hadduu yimid bis wey ama se saaxiibkaa waay qof shiikh baa ha ahaan haddaada waa qof saaxiibkaa haddaad la hadasho oo tirahdo walaale waxaas kada waa kaa yeela waa kaa yeela marka haddaad suuli karto waa tegay laakiin munkar aadaan suuli karin hadduu yimaado meesha ma tegayd waa saddex sidoo kaleeto haddii meesha dhibaato naftaada uga imaanaydo meesha waxa weeyaa naftaadaad u cabsay haddaad tagto amnigaagaad u cabsanayd ma tegayd amnigaad u cabsanayd calaa kulli xaal maanic hadduu jiro waa ka baaqi karta haddii kale alla iyo rasuula xaasida haddii lagu yeero weliimada iyada waa caddahay nas weeye haddii si kale lagugu yeerana adilo caamaho badanaa kusoo aroortay waa inaad tagto haddii lagu yeero ama marka hore aad ka cudur daarato walaalka hadduu kaa yeero hadduu kaa diida laakiin ogow ma diidi kari hadda cudurdaarkaagu macno ma leh baa tira anugu imaan maayo waa alla iyo rasuula xaasid ee walaalow ifasax wey waxaad heli karta adiga walaalow ifasax maya ku fasix maayo imow alla iyo rasuul caasi dad baadato haddaadan maanic uusan jirin maanic hadduusan jirin rawaahu muslim baa wariyey wa fii riwaayatin fi saxiixayn waxa ku sugnaa riwaayadaasu can abi hurayrata laga wariyey min qowlihi hadalkiisa wuxuu yidhi bisa acaamu cunto ayaa balaayo lahaatay bisa acaamu cunto ayaa balaayo lahaatay aam wliimati acaam اwaliimati sidaasaa fiican mani qora almaqsuuصu bidami xumaanta waxaa lagu gaar yeelayaa acaamu اlwaliimati waa allabariga cuntadiisa oo yudcaa loogu yeeraya ilayhaa weliimada alaqniyaau dadka waxaysta wayutraku laga tegayo alfuqaraau kuwan waxaysan waa in labadaba loo yeera وعن aنس بن mالك وa wr رضي الله عن النبي ka wariye sلى الله عليه وسلم قال نبgu وuu yhi mن caala qofkii biila jaariyatayni laba gabdhood laba gabdhood qofkii biila oo u istaaga noloshooda iyo tarbiyadooda waa sidaas weeye noloshooda adduun oo noloshoodiiya iyo tarbiyadooda qofka u istaaga xataa tabluغa ilaa ay qaangaaraan qaangaar kaaga dhici maa waajibkooda iyo biilkooda waa ilaa ay ka guursadaan oo nin kale uu la wareego ee hadday soddon sano gurigaa ku gaarto ayay kugu leedahay biil man caala qofkii biila jaariyatayni laba gabdhood xataa tabluqa ilaa ay qaan gaaraan jaaa waa imaana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ana aniga nebi maxameda iyo wahuwa asaga kahaatayni sidaasoo kale xaalaan nahay wadama nabigu waa isku soo dhejiyey asaabicahu farihiis farihiisuu nabigu isku dhejiyey marka laba gabdhoodoo dhashay weeyaday xataa kuwaana dhalin iska badaa ayagana ajarka waa kaela laakiin laba aad dhashay haddaad tarbiyadooda iyo noloshooda qalbi wanaag iyo ilaahay ajar uga raadi haddaadan ilahay ajar uga raadin waxba malihi ilaahay ajar uga raadi bal labadan gabdhood aad janno ku hesho haddaad u biisho ugu dadaasho jacayl ku korido farxad ku korido tarbiyadooda ku dadaasho ilaa mas-uuliyaddooda nin kaala wareego berri qiyaama adoo saas nabiga ula socda jannada imaan insha allah rawaahu muslimaa wariyey wajaariyatayni laba gabdhood ee bidtayni wey maxaa meesha loola jeedaa dadku gabdhaha waa wada korsadaane waxaa la rabaa jaahiliyaddii inaysan qalbigaaga ku jirin gabdhan caybka ilaahayna aad ugu dhowaanaydo labadaas shay wey waxa qaaligaha meesha ku jira inaad ilaahay ugu dhowaanayda labada gabdhood korintooda inaad ilaahay ugu dhowaanayda labada gabdhood korintooda waa shardi shardiga labaadna nacaybka wiilka iyo iyada waa inaadan kala jeclayn ood meesha ka saarto nacaybkii jaahiliyada waa inaad ka saarto ood ku faraxsan tahay gabadhaan وعن cاشhaةa waa l whi رضي الله عنها qaaلت waxay tihi dkلت calaya waxaa ii soo gartay امرأaة الإسلام و maعaha وlxaal maعaha la jirkeeda bintaani laba gabdhood ay yihiin labadaas gabdhoodoo lahaa iyadoo u sugnaaday iسlaan laba gabdhoodoo ay dhashay wadata a ii timad tsأlu waxay weydiine waa iska istrina afjuمlada tsأlu waxay weydiine waxbay weydiiseen waa tuugse laba gabdhood ay dhashay sidataa tsأlu w waxbay weydiisaneen tsأlu waa la iska xadfay mafcuulkii waxay weydiisayna waa la iska xadfay waa tuugse wax gooniya ma rabo war waxaa lay siiya iska leeda wixii la siiyaba waa anfacay oo wanaagsan tas'alu waxbay weydiisay ama waa tuugseen falam tajid ma aysan ka helin cindii agtayda shay-an waxba hayra tamratin timir maahane waaxidatin keligeeda waa raaraadi hal xaboo timiray agtayda ka heshaysay oon siiyey mir timira taas waxay ku tusaydaa sadaqada lama yaraysto hal xaboo timira miskiin inaad siido waxa weeyaan waa wax weyn yaysan kula yaran haba timiran qof sii kala hadhin sadaqada lama yaraysto فلم تجد كما يسن هلن عندي أكتئذا شيئا شيء غير تمرة هل حبو تمر أنا هين واحدة وكالي فأعطيتها واسيي قبضي فأعطيتها قبضي ينسيي إياها أكدو علن تمر تمر علي قبضها الرئيدين فقسمتها فقسمتها وي قيبدي حبت لي تمرتها بين ابنتيها لبدي دي قبضي أقيبي هل كي حبو تمرتها يكالا تشيح مركاسي تشيحنا قبض سيدي تشيحنا قبض أيدينا واقطي هو هو يضاهي وصيدا هو يضاهي markaasa berina lagu caasin allahu mustacaan walam taakul ayadu kama cunin minhaa timirtii waxba walam taakul wax kama cunin minhaa xabadkii timirta ahaa uma qaamad waa istaagtay fakhrajad waa iska baxday meel kale haddana ula tuugsan fadakala nebiyu nabigaa soo galay sala allahu alay waslam alayna korkeenna nabiga noo soo galay fadakala nebiyu nabiga noo soo galay sala allahu alay waslam alayna korkeenna fa akhbartuhu waan u sheegay wax aan arkay islaan tuugsayda noo timi laba gabdhood wadata hal xaboo timira kaliyahay heshoon siiyey markaan siiyey xabadii u kala jeexda iyadiina waa qaday fa qaala nabigu wuxuu uhi man ibtuliya qofkii lagu imtixaano ibtilaaha waa imtixaan ilaahay gabdhaha dadku siina waa imtixaana bal sida jaahiliyaddii iyo gaalada inay nacaan oo ay dandareeyaan oo aysan wax barin tarbiyada laga waxa weeyaan laga yaso tacliimta laga yaso waxsiinta laga yaso jacaylka laga yaso inay liidaan sida gaaladii iyo inay jeclaadaan ay koriyaan ay ku dadaalaan ilaahay ku imtixaana markuu gabadha ku siiyo waa imtixaan ilaahay ku imtixaanayo man ibtuliya qofkii lagu imtixaano min haadihi lbanaati gabdhahan xaggooda bishayin shay qofkii lagu imtixaano oo fa axsana ilayhinna uu wanaag sameeyo wanaag u sameeya tarbiyadooda diintooda waxa weye noloshooda kunna waxay u noqonayaan lahu qofkaas sitran astur min annaari naarta asturuga ahaanaya hooyo iyo aabbana waa isku mid qofka gabadhaas jeclaada ku dadaala koriya u roonaada farxad geliya murugada ka ilaaliya kelmaday ka murugta ka ilaalshada naartay xijaab uga noqon wiil waxaas laga helima ogaada wiilka ajaran un ka helen laakiin naar inuu xijaabkaaga noqdo ka sugi mayo ballanqaadkaasna ma jiro marka wiil iyo gabagabanaaba fiicanba wax isku dhowna ma maxaa yeele hal xadiis la helima oole wiil qofkii koriya agoon iska daa waa baab kale laakiin wiilkaas bashay haddaad korido ajaraad leedahay laakiin naaru xijaabkaaga noqo arki mayd laakiin gabadhaada aad dhashay markaad korido wanaagna aad ku korido naaru xijaabkaaga noqo waxay isku dhow marka wiil iyo gabar maa gabadhaa fiican وعن عائشة وحل قولي أيضا نغشي رضي الله عنها قالت عائشة وحي تري جاءتني وحي يتمي مسكينة قبر مسكينة مسكين تاسو تحمل سيدته ابنتين لبا قبضوض لبا قبضوض الله سبحانه لبا قبضوض أيضا أي بشي سيدته فأطعمتها وحن سيي ثلاثة تمرات صدح أبو تمر صدح أبو تمر هن هيان سيي إلا وصدح قفل فير الصحابة وحيالها بحنيا وحال أركي سقال بقول وحرطي أرهران هنتي وصارانت بمت صدقين هل حبو تمرنا مت صدقين أكيد مركا تاسا دين تف دكاس دين تفهمي صدقالا لما يرايستو لما يرايستو مركا صدح أبو تمر هن سيي فأطعمت فأعطيتها فأطعمتها فاطعمتها وحن كقوديي وي وحن كقوديي فاطعمتها وحن كقوديي وسيي ثلاثه تمرات صدح بطميره فاط فاعضت وحي سيدي كل واحده غبر كاستا غبر منها لودودا كميدا تمره هل حبه تميره سيدي ميدا سو هرتي تي عنا استيرمر ورفعت كري ugu qaaday ila fiha afkeeda tamratan hal habo timira warafacad hooyadii koray u qaaday ilaa fiiha afkeeda tamratan hal habo timira litaakulaha si ay u cunto fastadcamathaa waxaa inay cunsiiyaan ka dalbadeen ibnataha labadeedii gabdhood intoo horteed laqayna yidhahdo hooyana sii hooyana sii halkii xabood timirta ahaa fastadcamathaa inay uns- inay cunsiido ayay ka dalbadeen ibnataha labadeedii gabdhood fashaqati tamrata halkii xabood timirta ahaa ayay kala jeexday allatii timir xabaddii kaanad ay ahayd turiidu mid doonaysa an taakulaha inay cunto baynahumaa labadooday u kala jeexday faacjabanii waxaa iyaabgeliyey sha'naha arrinteedaan la yaabay tiri caaishu aadaan ula yaabay siday ugu naxariisan oo ay nafteeda u dayacaydo faacjabanii waxaa iyaabgeliyey sha'naha arrinteeda fadakertu waan u sheegay alladii arrinkii sanacad ay samayday lirasuulilahi rasuulka allaan u sheegay sala allahu calayh wasalam faqaala rasuulku wuxuu yidhi ina allaha alle qad owjaba wuxuu u waajibiyey lahaa hooyadaas bihaa bitilka alfacla ficilkaas ay samayday weeye bitilka alfacla arrintaas ay samayday alle wuxuu ugu waajibiyey aljannata janno ow amase nabigu wuxuu yidhi actaqaha alla waa ka xoreeyey bihaa bitilka alfacla arrinta ay samayday min annaari naarta alla intaas uga xoreeyey labadaas gabdhood oo ay sidaas ugu naxariisato alla naarta uga xidhay marka taas waxaa dareemaydaa caruurta gabdhaha weliba korintooda naxariistooda naftaadood ka hormarido wax ilahay agtiisa looga hela waxaad kala ogaanaydaa jannada ilahay sida u dhowda oo ilaahay intaasuu janno kugu waajibi karaa raxmad kelmaddaas ikhlaas hadda intaasu kaaga timaad qalbigaaga hal habood timirood bixidaa janno alla kugu waajibi kara marka lama yaraysto qayrka rawah muslimaa wariyey وعن أبي شريح وحا لg wariyey khuwaylد بن cمr الkhuزاعي رضي الله عنه قاaل قاaل نبي نبga yidhi صلى الله عليه وسلم اللهمa allo إنii aniga أxariju waxaan dembi raacsiinayaa xaقa ضaciiفayni man dayaca qofkii dayaca xaقa ضaciifayni labada taagta daran xaqooda uxariju asaga imaam nawowi fasiri dooneen ulxiqu اlxaraja wey ilaahu dembiyaan raacsiin dembi weyn oo adag qofkii dayaca labada taagta daran xaqooda xaqa daciifayni ey man dayaca xaqa daciifayni wey man dayaca qofkii dayaca xaqa daciifayni maal labada daciif waa kee alyatiimi agoonka iyo walmar'ati gabadha wey agoon qofkii dayaca dembiya raacay gaba isla qof dumara qofka dayacana dembiya raacay waxa weyn islaantaada ha ahaato gabadhaada ha ahaato walaashaa kulli dumarka waa in si gooniya loogu naxariistaa xadiidun xasanu rawaahu nasaa-iy wariy biisnaadin jayidin qaal nawwi wuxuu uhi raximah اllah wamacnaa uxariju macnaheeda waxa weeye ulxiqu اlxaraja dembi ayaan haleeshiinayaa wa huwa xarajkuna alimu waa dembiga biman qofaan haleeshiinayaa dayaca dayacay xaqahumaa xaqooda wa uxadiru waan ka digayaa weeye min daalika in xaqa haweenka iyo agoonta la dayaco taxdiiran digid digiddaasoo baliiqan xeel dheer waasjurhu waan ka canaananayaa canhu dembigaas zajran canaan akiidan ee la akeeyey وعن مصعب waxaa laga wariyey بن سعد بن أbي وقاaص waa taaبعي رaضي الله عنه qaaل wuxuu hi ra'aa wuxuu arkay سacdu waa سacد بن أbي وقاaص صxaabiga ah أنa lahu inuu u sugnaaday فضلا dheeraad fadli inuu leeyahay calىa man dadna uu fadli ku leeyahay duunahu asaga ka hooseeyo muslimiinta ka mid ah dadka ka hooseeya ee u dhaqaaleeyo ee danyarta ah inuu ka fadli badan yahy xoogaa fadli dheer yahay faqaala nebiyu nebigaa yidhi sala allahu calayh wasalam hal tunsaruuna miyaa laynin gargaaraa wa tursaquuna miyaa laynin biilaa ilaa biducafaa'ikum ilaa biducaa'i ducafaa'ikum kuwiinna taagta daran ducada idiin ducaynayaana laydinkugu gargaaraa gaalada waxaa lagu jabshaad uga adkaataan idinkana risaaqadda laydinkugu waasiciyaa danyarta aad u naxariisanaydaan danyarta aad u naxariisanaydaan rawahu bukhaariya weriye haakada mursalan xaaluu yahay maxaa yeelay fa ina muscaba muscab ibnu sacad taabiciyun weeye wa rawaahu bukhaari wa rawaahu waxaa wariye alxaafid abubakr albarqani fii saxiixi mutasilan xaaluu yahay min sanadka la xiriir can muscab can abiihi radia allaahu canhu wa huwa xadiiun صaxiixun وعن أبي الدرداء وحا لga wariye عuwaymi رضي الله عنه قال وxuu uhi سمعت رasuuل الله رasuulka ilaahi ayaan mقلay sلى الله عليه وسلم يقuل xaaluu leeyahay ibغuunii war ii raadiya aضعفaa dadka taagta daran ma rabtaa cadowga inaad ka gargaarsato dhibaatada alla kaa kor yeelo masaakiinta raadse waxsii saasaaba dhibaatada alla kaaga kor yeelin cadowgana aad uga adkaan ibquuni ii raadiya adducafaa kuwa taagta daran fa inamaa wax kale maahan tursaquuna waa laynin risaaqa wa tunsaruuna waa laynin gargaara gaaladaad ka gargaarsataan biducafaa'ikum kuwa taagta daran ducadooda rawaahu abu daawuuda weliin biisnaadin jayidin wasaxaxahu albaaniyu fii saxiixi jaamici sagiir wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed